dhalinyarada ku nool magaalada Nijoar ayaa waxa ay baakh u direen guud ahaan ganacsatada ku nool magaaladan. Baakha dhalinyarada ayaa ku aadan in ganacsatadu ay yareeyaan keenista iyo sidoo kale ka ganacsiga dawooyinka kala duwan kuwaasi oo sifooyin khaldan ay u isticmaalaan dhalinyarada. Dawooyinka sifooyinka khaldan loo isticmaalo ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhalinyarada ku nool magaalada Nijoar waxaana jirkoodu ay ku noqotay kuwa ay la qabsadaan kuna daroogayaan xilliyada ay ugu talagalaan. Arrinkani ayaa sababay in arbushaad iyo waxa ay dhalinyaradu ugu yeeraan ciyaal weerarada ay kusoo badatay magaaladan. Ganacsatada ka ganacsata dawooyinkani ayaa loogu baaqay inay joojiyaan soo gelinta dawooyinkan ganacsi magaalada Nijoar kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dhalinyaradu marka loo isticmaalo sifooyinka khaldan oo ay isku daroogaynayaan.
maalintii jimcihii waxaa sameynay siddeetan gabdhood iyakan iskugu keenay in ay dhiiri geliyaan wiilasha guryaha joogaan oo badanaa waxaa saaxiiba ay wiilasha iyo gabdhaha waalidka ayaga ugu sokeeyo in walaalkeeda balwada ka zuuliso xashiishka kaniiniga daabuuga inays isticmaalin gabdhaha ku wacyigelin waaye lafdhabarka guriga iyo magaalada waa hooyada dumarka waaye hadda taa maalmaha soo socotan waxaan rajeyneynaa oo qorsheynoonaa in aan qabano tababar ballaaran oo iskugu keenayno odayaasha iyo dhalinyarada iyo nabadoonada beledka inay fadhiistaan kadibna aan ka wacyigelino muqaadaraadka sida xashiiska iyo kaniiniga iyo taabuuga waayahay ganacsata ka ganacsato muqaadaraadkaasi magaaladana keento ayaga maxaa ugu baaqi lahayd
ganacsatada waxaa dhihi lahaa meesha lacagta faa'iida ka fiirinaysaan wax xalaal oo dadku dhibaynin ka fiirsho waayo wax riska gelinayo cunugooda waayo maanta haddaa nin kale ka iibisid cunugaa tooree lagu soo dhufto gacantaada adiga magaalada ku keenay ganacsatada waxaa ka codsan laheena balwadan ay keenayaan dhaafa hal mar wax dhan jooji lama dhahay laakiin itemka magaalada ay keenaysan yareeyo dan inaa iska dhaaftaan idinkula talin lahayn waayo lafdhabarka magaalada waa ganacsato marka codsigeena kun iyo koo jeer waxaan dhihi lahaa waalidiinteena tihiin dadkina dhaalaa tihiin lafdhabarka magaalada tihiin anigoonaan urur dhalinyarada jorius dhalin waxaa jira ganacsato yaryar ee waxyaabahaas gado horta marka kuwaad sidaan u malaynayo ama filayo dan ayaa u geysay inay gadaan waxaana jira qorshooyin fara badan qofka bini aadanka sidiisaba qorsho wuu yeeshtaa qorshahaasna mid laba mid u noqdaa ama qorsho fiican ama qorsha xoogaa isku xun u noqdaa marka haddii dhalinyartii ama dadka qaar dan ee u geysay iyo waxyaabahaas maanduuriyaha ay gadaan waxaan leenahay marka koowaad horta qorshayaal kale inaad degtiin oo aad baalkaasi ugu soo gudbi kartiin shaqooyin kaloo fara badanaa jiro oo qofka biniaadanka maanta ah ama rag ahaado ama dumar ahaado uu samaysan karo uu abuuro karo uu ugu badbaadi karo waxyaabahaas maanduuriyaha inuu gado oo dhalinyartii uu kusii marhabaabiyo maskaxda ugu sii dilo marka ganacsatadaas yaryarka ah waxyaabahaas gado waxaan dhihi lahaa sameysta qorsho kale ee ku aadan sidii aad iskaga dhaafi laheedeen waxyaabahaas maanka dooriye ee aad gadaysiin hadalka dhalinyaradan ayaa kusoo aadaya xili magaalada jowhar si weyn looga hadalhayo isticmaalka khaldan ee dawooyinka maandooriyaha ah ee dhalinyaradu ay sameeyaan